ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba shaqo joojin kumeergaara ka sameeyey taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir kuriyad markii qanaca waaye jawaabtaha kubati kiiska ikraan tahliil faarax ra-iisul wasaare rooble iyo xilkaasiyadiisa kumeergaare welibaan ka magacaabay agaasimihii hore ee nisa sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe warqadaha kabati xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba fahad lakafaray intii saddex maalmood gudaantee ku wareejiyey xilkaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka gududa ee soomaaliya weliba faray in baaritaan dhammaystiran laka sameey kiiska iiraan tahliil kuriyadda lungudbi maxkamadaha abuudangle arrintaas madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin weliba ka amara inti shaqadii sii wadada saasayna weliba lakashay qoraalha kubay villa soomaaliya tallaabada madaxweynaha iyo weliba koor koyasa go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo shaqo joojin ka sameeyey fahad kureed ra-iisul wasaaraha oo ka qanaca waayo jawaabtiha kubati fahad yaasiin oo ku saabsanaya kiiska ikraan tahliil haddaba ra-iisul wasaare rooble awood sharciga england inta shaqo joojinka sameeyey agaasimaha nisa ciise dhoole weliba waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo kaxeel dheer shuruucda sirdoonka dastuurka iyo amniga weliban warmay laantaafka soomaaliga ee v o a welibana ku hadalay qodobada iska haysan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
markaad fiiriso sharciga ama dastuurka soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isagaa u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go-aan ku gaaraan in taliyo la magacaabo ama taliyo laga qaado buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka samaynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuuaha ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo ilan madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqo ka qaadidda laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka kowdii may ee sanadkun madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo weliba khudbad ka horjeedayay baarlamaanka federaalk soomaaliya khudbad madaxweynaha oo covenity weliba unka ku hadalay qalalaasiya ku dhigay caasimadda iyo iska horkooyowkii hubaysanaay oo dhamari ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxdii mucaaradka madaxweynaha iyo weliba xaqiijiyay in howlaha doorasho iyo ammaanka dalka ka wareeji ra-iisul wasaare rooble isla markaana fari intii howlahaas sidilanka talageli ingudada waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha hadalka lamaada dhin iyo weliba ha kabaagamay xilla xasaasiya ee kuriyad markii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha suqowadan shaqo joojinta laga sameeyey fahad yaasiin kuriyad markii ra-iisul wasaaraha faadan qowdi muddo afartii siyeed saacadood intaa kugu jawaaba arrinta ikraan tahliil faarax oo ku tirsanayti hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya